bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalim aad iyo aad ad umahadsantiin radio muqdisho iyo saaxiibada dhammaan akyaabta ka shaqeysa gaar ahaan saaxiibkii maxamed cali whiteka waxaan haddaan nahanay dowlad goboleedka hirshabeelle ee kamid ah oo dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ah waxaan soo dhaweynay baaqii madaxwjamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane cabdullaahi farmaajo iyo guddiga culamada ama hay-adda culamada soomaaliyeed ay u ay u direen dhammaan ummadda soomaaliyeed in maalinta talaadada ah ee birinta ee nagu soo aadan ay tahay maalinta la dukan doono salaad istisqaa ama salaad roobdoon ah uma dhammaan gobolada dalka ay ka wada oogmi doonto annagana insha allah waxaan ku baaqnay amaba abaabulkeeda sameynay ilaa maanto inaan berito ka qayb qaadano amaba aan isugu soo baxno garoomada aan ilaahay barino salaada istisqa aan dukano dhammaan deegaanada hirshabelle ay ka kooban tahay waxaan dhammaan gaarsiinaynaa dadweynaha hirshabeelle sidoo kale waxaan haddana u diraynaa baaq dhammaan culamada waxgaradka ganacsatada ardayda iskuullada iyo jaamacadaha dhammaan waxaasoo dhan waxaan u diraynaa in berinta laga qayb qaato roobdoonkaas salaadana lagu dukado banaanada gobolada amaba degmooyinka ay ka kooban yihiin hirshabelle